walibaa bilaawday canshuurta baawarta sada joogtada laankugaada jaray sadeeda bilowdeenka horeyta sanadka cusub deegaanada maamulka puntland taasoo yeetata waajibka ee shacabka taliyaha ciidanka ilaalada canshuurta maamulka puntland gaashaanla sare warsame iyo waybawse ku hadalay muhiimada iyo bulshadan latabiyowka canshuurta wusoona fariingandiri dadka ambiyaana canshuurta waana waajibkeeta hadda waxaa bilaabanayaa sanadka cusub canshuurihii gaadiidka oo sida joogtada ah loo qaadi jiray saddexdii bilooda ugu horreysay sanadka cusub runtii shacabka puntland ammaan bay mudan yihiin way bixiyaan canshuurta iyaga oo soo xilqaamaya oo qof walba gaarigiisa canshuurinayo way yaqaaneen saddex biloodka waana ku mahadsan yihiin waxaan leenahay shanta bisha oo berri ayay ka bilaabanayaan gobollada puntland dhammaantood dadka waxaa la rabaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waa xilkas waa wadaniyiin si sharafle ayay canshuurta isaga bixiyaan laakiin waxaa jirta shan ama afar boqolkiiba oo siyaalo kala duwan u laalaabta anna waxaan leenahay qofka laalaabanayo laalaabka ku shaqayn maayo meel kasta waxaa waaye ciidamadii dowladda ayaa la dhigay oo canshuuraha qaadaya iyo kuwa xoojinaya ku soo dhowow canshuurta inaad iska bixisid haddaa istiraahdid ka laabo ama ka leexo kuu socon maso taas waa taas tan labaad waxaa jira gaadiidyo yar oo hadda ka horna aan ka hadalay oo magacyo kusoo xiranaya taargooyin kusoo xiranaya ciidan iyagoo canshuurta kaga dhuumanaya annagu ciidanka waa kala naqaanaa ninka sarkaalka oo madaxda ah oo baabuurkiisa wato baabuurkana dowladdu leedahay sax laakiin qof baabuur shacaba inta soo qaatay taarga ciidan kusoo xirtay oo markaa rabo inuu canshuurta dowladda kaga dhuunto adeer ciidankii iyo dowladdii iyo wuxuu dhan isla inagii weeye waa caddaynaysaa weliba ganax baa lagugu darayaa taas waa u diganaa kuwa ragga noocaasa oo ka murmaya dakhliga dowladda inay laalaabaan oo hadhowtana dhahaya mushaar ha nala siiyo waxaa weeye ogolow canshuurta canshuurta dowladdu lama taabtaan weeye waxaa jira dad mas-uuliyiinah oo shaqaalaha handada oo askarta madax isaga dhiga cid canshuurta dowladda cid kasta waajib bay ku tahay darajadaa ragtilhow waxaan anagu awood u leenahay inaannu ku qabanno oo markii loodh ninkaan madaxda maxaa qabatay aan rabaan canshuurtiiba diid fadeexad intaasaa kuugu filan qofku waxaa la rabaa dadka madaxda inay hor kacaan in dakhliga kor loo qaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa shaqaynaynaa shacabkana waa salaamanaa shacabku waa xilkas waa wadaniyiin waa canshuur bixiyayaal dakhliguna sharafta dalka weeye soo dhowaada